waxyaabihii uu sheegay ra'iisal wasaarihii hore ee soomaaliya cali maxamed geedi inay isaga hor yimaadeen madaxweyne cabdilaahi yuusuf axmed ayaa waxaa ka mid ahaa waxaa laga yeelaya howlaha sidaal baadhista ee ka socday maamul goboleedka puntland hawshaasi oo maamulka puntland bilaabeen muddo haatan laba sannadood laga joogo iyagoo heshiisya la galay shirkada shisheeye ah oo la sheegay inay hawshaasi ay qaban doonaan haddaba dhowaan isku shaandhayn uu maamulkiisa ku sameeyey ayaa puntland waxa uu golihiisa wasaaradda uu ku soo biiriyey madaxweynaha maamul goboleedkaasi cadda muuse wasaaradda batroolka iyo macdanta oo aan hore u jiri jirin laakiin u shaqayn jirtay qaab hay-ad hoos tagta madaxtooyada wasaaraddaasi waxaa loo magacaabay inuu wasiiru ka noqdo xasan cusmaan maxamuud oo la yaqaano xasan alloore waxaana hawshaasi iyo halka ay imika marayso uga warramay weriyaha v o a da ee garowe nuux muuse birje wax jira weeye ee in maamul goboleedka puntland ay intii laba sano iyo badh ah ay ku mashquulsanaayeen inay wax soo saar laga helo deegaanka puntland halkaas oo calaamado ay ka muuqdaan in shidaal ku jiro dalka muddadii anigu aan joogana meelo badan oo macluumaad badan laga sameeyey kuwo hore oo la akhriyey oo laboratoriyaal la geeyey sayntistayaal badan oo dunida aqoon laga ku leh maadadaasna ay joogaan ay fasireen waxay ku sheegeen in shidaal ku jiro sidaas darteed waxaan contractyaal la galnay shirkada isku jira oo bilaabaya baaritaan baaritaankaasaa lagu ogaanayaa batroolka ku jira iyo tiradiisa iyo inuu u qolmo ganacsi haddii alla yidhaahdo sanadka horraankiisa waxaa imaan doona qalabkii waxaa jooga sharaa'igaas general managerskoodii oo puntland xafiisya ku leh waxaa keliya oo aanu sugaynaa waxa weye waa qalabkii iyo shaqaalihii baaritaanka markii lagu dhawaaqay in shidaal laga soo saarayo deegaanada puntland waxaa jirtay in odayaasha deegaano fara badan oo shidaalka lagu sheegay ay qaarkood ishortaageen amaba in ay gacanta iskula tagaan maamulka marka arrintaasi halkee maraysaa ma la dhameeyey odayaasha deegaanadaasna ma lagu qanciyey in goobtaasi shidaal laga soo saarayo su-aashaas haddii aan xaqiiqadeeda sheego ma jiraan odayaal ishortaagay in shidaal lasoo saaro balse haddii lagu qaldayo majiyahan oo bishii abril kii dhacdo yaroo ka dhacday halkaasoo aan shidaal ahayn macdan ahay si lama filaana laba nin oo markaa doonaysay dhulka isu ekaantiisa inay ogaadaan si ay markaas loo raadiyo bal meeshaan macdan leedahay ayuunbaa dad aan ka fiirsan ay isku dhaceen iyadiina markaas dowladda iyo shirkaduba dib bay u dhigtay way joojisay maxaa yeelay marka laga hadlayo shidaal ama macdan oo sharaa'ig internationala baarayaan ma ay ogola meel la diidan yahay inay baaraan balse dhulka puntland waxaa xukunkeeda iyo go-aan qaadashadeeda iyo wax soo saarka iskale dowladda go-aankaa iskale golaha xukuumadda iyo baarlamaanka labaduna way baas-gareeyeen shuruucda ku saabsan in dalka khayraadkiisa la baaro marka ma jidho meel batrool laga baarayo oo dadkeedu diideen bishii haddeer markaan haddeer ugu dambaysay waxaa yimid shirkadda baaraysa ninka ugu sarreeya oo calgary degan offiskiisu yahay waxa uu la shiray dowladda iyo odayaasha meelaha degan wacyigeli badanna waa samaysay dadku gacmo furan bay kusoo dhaaweynayaan iyaga waayo dadka wax loo soo saaray iyaga waayo mustaqbalka iyaga iyo caruurtooda iyaga iyo dadka dambe ay ka faa'iidaysanayaan marka arrinkaa ma jiro websaydyada wax iska bilaasha qoran saan la soconno waxaa jirtay in kal hore uu khilaaf soo dhex galay puntland iyo dowladda federaalka xilligii geedi ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa dowladda federaalka oo ku saabsan arrimaha shidaalka khilaafkaasi waxa uu keenay xitaa in puntland iyo iyo dowladda federaalka ay puntland ku dhawaaqda inay kalsoonidii kala laabanayso iminka waxaa halkaasi loo magacaabay ra-iisul wasaare cusub arrintaasi ma kala tashanaysaan oo shidaalka ku saabsan xukuumadda puntland iyo anigoo ah wasiirka macdanta iyo shidaalka dowladda federaalka dowladdeedii weeye prime ministerkii horena waa kala tashan jirnay kan dambena waa kala tashanaynaa wax soo saarkay wax ku leeyihiin taladay wax ku leeyihiin shuruucday wax ku leeyihiin sidaas weeye arrintu bixaqiiqa ee dadka ayaan fahamsanayn kal hore markaan aan isku dhacnay prime ministerkii hore geedi oo ku mahadsan marar badan nagala qayb galay in batroolka lasoo saaro qoraallo badanna qoray puntland inay baaritaanku wadan ka dho laysaga imaanaya wax soo saarka uu ku saxiixan yahay prime ministerkana haddana waanu taageersannahay as a minister of macdantiya shidaalka waa wada shaqaynaynaa waxa keliya lagu qaldaya waxa waaye sharcigii waxaanu diidanayn maliindii lagu sameeyey oo quaid energy iyo indonesian energy nimanka c iyada ah ee sidii loo dhigay aana lagala tashan anaan waxba ka ogeyn aan istaahilina sharci soomaaliyeed oo lagu dhaqo mustaqbalka batroolka
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa xasan cusmaan maxamuud oo loo yaqaano xasan aloore oo hadda loo magacaabay wasiirka shidaalka iyo tamarta ee puntland waxaan u warramayey waryahayaga nuux muuse birjeed oo jooga magaalada garowe haddaba waxaanu isagana khadka telefonka ee magaalada baydhabo aanu kula xidhiidhay maxamuud cabdi xasan oo loo yaqaano becos oo wasiir ku-xigeen ka ahaa wasaaradda batroolka iyo tamarta ee dowladdii ra-iisal wasaare cali maxamed geedi iyo tii dhowaan u kala diray ra-iisal wasaare nuur cadde koo dhoweyd ayaa caashacuud ibraahim khadka telefonka ay kula xidhiidha isaga oo jooga magaalada baydhabo waxaana ay weydiisay bal sida uu u arko shidaal qolista uu sheegay wasiirka macdanta shidaalka iyo tamarta ee puntland xasan cusmaan maxamuud oo uu sheegay in dhowaan laga bilaabi doono gobolkaasi waxaana uu yidhi sida sharciga uu leeyahay ama dowladda kumeel gaarka aanu ku nahay dowladda dhexe wixii khayraadka dalka ay ku saabsan marka arrintaasi waxaa ka mas-uula dowladda dhexe ee dalka ka jirta gaar ahaan wasaaradda betroolka iyo tamarta ee hadda dib loo habeyn doono waayo waagi hore kow iyo soddon wasaaradood baan hadda dib baa laisugu shaandhayn doonaa marka in wasaarado kale ay soo raacaan baa dhici karta sharciga betroolkana xukuumaddii kumeel gaarka aheed ee cali maxamed geedi markuu baraaministarka ka ahaa ay soo gudbisay ayaa haddana wuxuu yaalaa baarlamaanka baarlamaanka ayaa ka doodi doona arrintaasi haddii baarlamaanka meel marina madaxweynaha loo gudbin doonaa haddii madaxweynuhu soo ogolaado ayuu sharci noqon doonaa hadduu soo diidana madaxweynuhu baarlamaanku kusoo celin doonaa dabadeedna dib baa looga doodi doonaa arrinta ayada wasiirka macdanta iyo shidaalka ee dowlad goboleedka puntland ee dhowaan la magacaabay waxa uu sheegay in dhowaan sanadka soo socda ee labada kun iyo siddeedda horraantiisa puntland ay ka bilaaban doonaan ama shirkado ajnabi ay ka bilaabi doonaan shidaal qodis marka ay taasi marka la fiiriyo sharciga u yaala dowladda federaalka ma u saamaxayaa in maaragtay shidaal qodis laga bilaabo meel ka mid a dhulka soomaaliya maya arrimahaas haddiisan dowladda dhexe soo marin sharci ma aha shirkadaha dalka wax ka qodayo ama shidaal ka baarayo waxaa waajib ku ah inay soo maraan dowladda dhexe ee hadda dunida loo aqoonsan yahay wasaaradaheeda kala nooca ah ama hay-adaheeda kala nooca puntlandna waad la socotaa shirkado ayaa jiri jiray dowladdii hore oo dalkan ka talin jirtay maxamed siyaad madaxdu ka ahaa oo kontaraadyo lalahaa dowladdii markaa jirtay oo iyagana force majore ama dhibaatadii dalka ka dhacday dalka oga baxay oo iyagana haddii dalku nabad kusoo noqdo diyaar u ah inay arrimahoodii dib uga hadlaan waxayna la hadli karaan keliya dowladda dhexe ee soomaaliya mar haddii dowlad dhexe ay jirto sharcigu wuxuu leeyahay dowladda dhexe unbaa lala soo xiriiri karaa waayo hadduu hadday dhibaato dhacdo legalitiga waxay iman doontaa sida sharciga uu leeyahay dowladda dhexe ayaa mas-uuliyadda leh laakiin arrimaha shidaalka iyo baaritaankooda iyo khayraadkooda ee dalku dowladda dhexe ayaa mas-uulka ah beko sida laga yaaba inaad ka warqabto dhowr goor ayay soo laalaabatay arrintan ku saabsan khilaafka shidaalka iyo khayraadka dalka oo hadda ka horba sida la sheego khilaafkii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa maaragtay xudun u ahayd arrintan shidaalka haatanna dowlad goboleedka puntland waxay sheegtay in masiirkeeda iyo khayraadka dhulkeeda inay iyada xor u tahay oo haddii baarlamaanka iyo dowladdu ay ogolaadaan ay tahay maaragtay inay hore ugu dhaqaaqaan marka taasi marka la eego ma la dhihi karaa khilaafka ayay sii dheeraynaysaa mise arrinta ayaa u saamaxaysa iyo xuquuqda ay u leeyihiin in maaragtay ay gobolladooda macdantooda ama maaragtay khayraadkooda ay kasoo saartaan baa u saamaxaysa wixii khayraad dalka dowladda dhexa mas-uulka mar kalean kugu celinaya haddii ay jiraan waxyaabo iyaga ay tabanayaan oo ah maxaan ku leedaha arrimaha la xiriira khayraadka dalka ah ee soomaali kala dhexeeya waxaa fiican in khayraadka dalka sheeriska ay ku leeyihiin maamul goboleedyada ama degmooyinka ama gobollada ama stateska ama dowladda dhexe u baahan in laga wada hadlo oo sharci loo sameeyo sharciga betroolka hadda hor yaalla baarlamaanka waxaa waxaa jira qodobo loo baahan yahay in lagu daro si qolo walba ay masaalixdooda uga aragto taas oo ah in lagu daro oil sharing revenue law yani sida loo qaybsanayo khayraadka dalka masalan haddii meesha wax laga helo degmada maxay leedahay gobolka muxuu leeyahay dowladda dowladda goboleedka maxay leedahay dowladda dhexe in lagu daro oo sida annaga aan baarlamaanka ugu fadhino four point five-ka ay uga arkaan gobol walba oo soomaaliyeed ama deegaan walba oo soomaaliyeed khayraad dalka ila meel walba ku jiri karaa qolo keliya uma uma uma qeexna baaritaan wey haddii la baaro marka qolo walba oo soomaaliya ama gobol walba oo soomaaliya waxaa loo baahan yahay sharciga betroolka inuu ka arko waxa khayraadka dalkiisa ama gobolkiisa laga helo waxa uu ku leeyahay iyo wax dowladda dhexe ay leedahay mar haddii sharciga lagu waafajiyo dowladda dhexena ay jirto waxaa hubaala in lala soo xiriiro dowladda dhexe waayo puntland waxay ay ka mid tahay gobolada dawladda dhexe ee soomaaliya taageersan laakiin hadday yidhaahdaan annaga meeshii maxaan ku yidhahdaa awooddii dawladda dhexe ma soo gaarin annaga waxaa rabna samaynayno waxay la mid tahay meelaha kale oo iska foodo ay ka socoto ama meelo kale oo taas kale ay ka dhici karto laakiin annaga waxaan ku talinayna waxaa waaye in la wada shaqeeyo sharcigana la ixtiraamo legality dawladda dhexena la ixtiraamo si wada jira a soomaaliya khayraadka dalkan ay uga wafaa'ishato wahagaakaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdi xasan pecos oo wasiir ku-xigeen ka ahaa wasaaradda batroolka iyo tamarta ee dowladdii ra-iisal wasaare cali maxamed geedi isla markaana isla wasaaraddaasi wasiir ka ahaa dowladdii imika uu kala diray ra-iisal wasaare nuur cadde